فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada qodobada caawa oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray dagaalkii ay maanta mujaahidiinta kula wareegeen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan sheekh cabdilcasiis abuumuscab oo faahfaahin ka bixinaya weerarkaas ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah mas-uuliyiin xildhibaanno saraakiil iyo xubno taabacsan dowladda federaalk oo qayladhaan xooggan ka muujiyey la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada muqokori warbixin ayaad dhegaysan doontaan saameyn intee la-eg ayay dowladda federaalka ku yeelan kartaa qabsashada magaalada muqokori ee gobolka hiiraan maxaanse ku xusuusanaa mid ka mida weeraradii cagmarinada ahaa ee horey uga dhacay magaaladan falanqaymo ayaan idiin soo gudbin doonaa naqiibka beesha xawaadle oo ka hadlay muhiimadda magaalada muqokori isagoona fariimo muhiim ah diray waraysi aan la yeelanay ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aan caawa intiisa badan uga hadli doonno weerarkii magaalada moqokori
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerar culus oo ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen gacan ku-haynta magaalada moqokori ee gobolka hiiraan sheekh cabdilcasiis abuumuscab oo ah hafayeenka milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu faahfaahin kaga bixiyey weerarkaas iyo khasaaraha ka dhashay isagoona diray fariimo muhiim ah haddaba ku soo dhowaada shirka jaraa'id oo uu qabtay sheekh cabdilcasiis abuumuscab بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ninka gaala caabuday rabbina gooyey xarigiisa baryo wuxuu gabraartaba hadduu malagu soo gaaro jahanname inuu geli kitaab garanayaa sheegay maanta waa maalin isniin ah taariikhdu ku beegan tahay labiyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waxaan ka warbixinaynaa weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu dib ugala wareegeen degmo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan saakay subaxnimadii hore ayay ciidamada mujaahidiintu ka dhaqaaqeen goobihii ay ku sugnaayeen ee duleedka degmada moqokori oo ku taalla bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmadaas iyo nawaaxigoodu waxay ka mid ahaayeen deegaanadii ay cadowga sannadihii lasoo dhaafay ka wadeen dagaalka ashaadolo diriirnimada ah ee ay doonayeen inay ku tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliyo istishaadiye ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyadu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaas oo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiinta dagaal culus kadib mujaahidiintu waxay allaah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyada cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ciidamada cadowga ashaadolo dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale khasaaraha cadowgu intaa waa uu ka badan karaa iyadoo ilaa saacaddan oon hadda hadlayno meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiintu u firxadeen cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadaladirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori farajiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa dooro weynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan dilin kaga yeelay howlgalka maanta lagu xoreeyey degmada moqokori wuxuu qayb ka yahay howlgallo ay mujaahidiintu ka wadeen bariga hiiraan ee usbuucyadii iyo maalmihii lasoo dhaafay raayada tawxiidka dib looga taagay deegaano badan oo ka tirsan hiiraan laga soo bilaabo beero yabaal jicibow aboorey yasooman mubaax ceel hareeri ceel qooxle gumare iyo moqokari oo maanta calanka tawxiidka dib looga taagay allah subxaana wa tacaala baan u mahad celinaynaa guushaas ku mannaystay muslimiinta iyo mujaahidiinta cadowgii allah subxaana wa tacaalaana naga gacansiiyey jebiyeyna hoojiyeyna maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idinsoo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leenahay hubka dhiga wilaayada la soo xiriira nuqabada la soo xiriira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaanadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala jihaadkuna wuu socon doonaa xataa laa takuuna fitna ويكون الدين كله لله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaasina waxa uu ahaa afhayeenka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo faahfaahin ka bixinayay weerarkii cuslaa ee maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada moqokori haddaba warbaahinta islaamiga ee alfurqan waxaa u suuro gashay inay hesho qaar ka mida magacyada saraakiishii maanta lagu dilay weerarkii magaalada moqokori waxaana ka mid ah mawlid dhicisow cabdi banjar waa sargaal ka tirsan dowladda federaalka waxa uuna ka mid noqday xubnaha lagu dilay weerarka waxaa sidoo kale ka mid a xubnaha la dilay cabdi muumin cilmi iidow cabdixiis oo ahaa taliyihii ururka saddexaad ee sirdoonka dowladda federaalka danieley oo ahaa sargaal ka tirsan dowladda federaalka isna waxa uu ka mid noqday xubnaha la dilay waxaa sidoo kale saraakiisha la dilay ka mid ah sambalool shacali sharaawe oo ah sargaal ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale saraakiisha lagu dhaawacay weerarka waxaa ka mid ah cabdi muumin xiirshow cabdibilaawe sargaalkan ayaana la soo werinayaa in dhaawiciisu uu yahay mid garaab ah iyo khaliif cali nuur khaliif dhagool oo isana ah sargaal ka tirsan dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan mas-uuliyiin xildhibaano saraakiil iyo xubno taabacsan dowladda federaalka ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyey la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna cabdalla mukhtaar magaalada moqokori oo ah magaalo istaraatiiji ah kana tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib weerar culus oo ku bilowday camaliyad nafurnimo ah oo lagu ekeeyey saldhigyadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka ee ku yiilay duleedka magaalada iyo gudaheeda weerarkan oo si qorshaysan loo fuliyey ayaana sababay jab xoogan oo gaaray ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii la socday ee ku sugnaa magaalada weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona guud ahaan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen gacan ku haynta magaalada saacadba saacadda ka dambaysa waxaa isa soo taraya qaylo dhaanta ay mas-uuliyiinta xildhibaanada saraakiisha iyo xubnaha taabacsan dowladda federaalka ay ka muujinayaan qabsashada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori mid ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka dowladda taabacsan oo laga wareystay xaaladda magaalada moqokori ayaa ka warbixiyey khasaaraha culus ee saaka dowladda kasoo gaaray weerarkii ay mujaahidiinta kula wareegeen magaaladaas wuxuuna sargaalkan sheegay in mid ka mid ah saraakiishii hogaaminayay ciidamada ku sugnaa moqokori uu ku nafwaayey dagaalka islamarkaana askartii ku sugneed difaacyadii ay ku lahaayeen degmada ay u kala firxadeen dhulka hoodka ah
nimankan qaraxdii lasoo galeen haddii qaraxu waktigii hore halkii saac meelaasi iyo qaraxeed qof boolka qaraxa soo gal wallaahi mokura hadda xaalkeeda wax qof wax ka siin kartaa ma jirto hadda ciidamadii jirana waa kala farxadeen oo duq bay duq bay kala galeen wallaahi hadda gudaha wax ku jiro qof xaqiiji karta male in hadda ciidamada qaarkood hadda kale waxaa male in ayagii soo galeen lama ogi laakiin dadka magaalada xoogaa geeminaha looga baxay maxaa ka jira in uu ku dhintay mawlid banjar
dhanka kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa qiray in laga qabsaday magaalada moqokori xildhibaan cabdimaalik oo dhowaan ku sugnaa magaalada moqokori islamarkaana isaga firxaday halkaas kadib markii ay magaalada ku soo dhowaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in laga qabsaday moqokori isagoona intaas ku daray in waqti xaadirkan ay si buuxda u maamulayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sidoo kale xildhibaankan qiray in askar badan dhimasho iyo dhaawac uga noqdeen dagaalkii maanta ka dhacay magaalada moqokori ee bariga hiiraan isagoo dhanka kala xaqiijiyey inaysan jirin wax taageero ah oo loo fidiyey ciidamadii saaka lagu weeraray magaaladaas waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka aysan wax horumar ah kusoo kordhin magaalada moqokori intii ay gacantooda ku jirtay aysanna magaaladaas geynin xitaa hal booyad oo biyo ah sida looga bartay mas-uuliyiinta dowladda federaalka marka looga guulaysto furimaha dagaalka waxa uu xildhibaan ka eed iyo caro kala duldhacay madaxda dowladda federaalka isagoo sheegay inay gabeen mas-uuliyaddii saarnayd taas beddelkeedana ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin iyo wax aan loo joogin iyo xaflado tamashlayn ah xilli ay askartooda dagaallo dhiigbixin ah kala kulmayaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan xildhibaan cabdimaalik oo ka hadlaya xaaladda hadda ay ku sugan tahay magaalada moqokori nasiib darro maanta ayay la wareegeen asbuucii hore aniga si shakhsigana aan u joogay toddoba maalin magaalada beledu moqokori haddadaan aan kula hadlaya dhaawac ayaa lasoo wadaa dad ayaa ku dhintay maanta qarax ayay magaaladii geliyeen dagaalna sidiisaba maalina waa guulaysanaysaa maalina waa lagaa guulaysanayaa laakiin farsamo yar oo oo xuma iska jirto horta sideedaba waxa waaye muhiimadda in aanan dagaalada aanan been laga sheegin dowladdu way awoodday inay wax badan ay dadkaas ku kordhiso waxaad arkayseen maalmahan dhan dabaaldegyadii la samaynayay ciidamada lasoo bandhigayay hubka iyo qalabka lasoo bandhigayay hal booyad hal booyad oo taala deegaankaas ma jirto oo biyo geyso magaalada muqdishona waxaan ku arkaynaa laba boqol oo booyad ka badan oo parade loo marsiinayo show loo marsiinayo marka waxaa la rabaa in dagaalka daacad laga ahaada la rabaa dowladda habeenaan u sheegnay maalinaan u sheegnay galabaan u sheegnay xilli koraan ugu sheegnay hoosaan ugu sheegnay dhinac walbaan ka siinay laakiin dadku haddaysan u soo jeedin mas-uuliyaddoodii aysan dagaalka shabaab priority ahayn waxaa ku qasban tahay inaad adigu isku tashato doorasho iyo dastuur iyo waxaan loo joogin iyo xafladayna laga shaqaynaya dad ayaa dhimanayo dad ayaa barakacayo marka waxaa la rabaa in runta laysku sheego haddadaanaan kula hadlaya dhaawaca waxaa soo wada diyaarada soo wada sidoo kale dadka ka hadlay qabsashada magaalada moqokori kana qaylo dhaamiyey fashilka ay dowladda kala kulmayso dagaalada ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa qayb ka ah mid ka mid ah odayaasha taageera dowladda federaalka ninkan ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan ku filnayn amniga magaalooyinka afgooye iyo balcad taas beddelkeedana ay ciidamo hor leh ku daabulayso magaalada baran oo ka tirsan gobolka sanaag isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ninkan dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ku tilmaamay dawarsadayaal aan dalabka doolarku ka dhammaan oo dalal shisheeye u xaraashaya khayraadka dalkooda kana macaashaya dhulboobka ay ka wadaan magaalada muqdisho dhanka kalena ku dhex wararsan siyaasadaha isdiidan ee dowladda masar iyo etoobiya waxaan ku hormarayaa marka koowaad marna c c iyo masar u carar marna etoobiya iyo iyo abi ku carar yaa maxay tahay taasu macnaha kalsooni male qab male dowladnimo male sharaf male maalinna c c ku orod maalinna abi ku orod haye maalinba see see laba nimoo cola marka aad aad aad labadiiba saaxiib ula noqee waa been waa been marka waa waxaan siyaasad iyo dowladnimo iyo midna waxaan taariikh lahayn wey waa wax baktiye haye abi ayaa wuxuu yidhi maalin dhoweed biyo xiriinkii aan masar ka xiray ayaan furayaahe oo xaflad loo dhigaa imaad waxaa ogaatay masara ogaatay soo orod noo imaad halkaasuu ku carara shalay haye maxaa loo marka marka wax wax mabda iyo iyo qable iyo jiritaan iyo wax dal matela midna meewalow ahay meewalow dal matelay waa wax lala yaabay meeqa sanaan uu digaayo soomaaliya oo lahay dowladaa nagu kor diriri doona akhirka akhirka dowladaa nagu kor diriri doona aan wax badan lahay aawahee soomaalidu wax fahmayda wax ma fahmayaane waxaan kaloon ku darayaa baryahan yaa wuxuu abaabulayay ciidan iyo hub ou leeyahay laascaanaan ka dejina oo baranaan weerara oo waxaan weerara gobolka sanaag haye halkaasaan ciidan ku daadguraynayo hub shalay nin baa iigu dhaartay nin weyna saddex diyaaradood oo hub sida loona malaynaa ciidan inuu la socday ayaa shalay laascaana ka degtay xaggay u socdaan baran baran baran baran war baran maxaa yaalla lagu waana qaada maayo miya ma lagu waana qaadanayo miya meesha la yidhaa raaskambooni wixii ka dhacay habeenkay yimideen aa la yidhi kuwii hore waa adigii magax u bixiye qoladii hore bal kuwaana magax u bixi kooxda dawarsiga iyo dalamsiga haa kooxda dawarsiga iyo dalamsiga maalinba dowladda lagaag mudaha arwaxisi arhubisi arlacagisi aritaageer haye waladawarsaha wax kale oo laga shaqaynaana ma jiraan qabyaan dhammaystirow haya qabyaan dhammaystirow haya qabyadii maxay ahayd jinkadaha fuqso haye qabuuraha faag haye masaakiinta barakici ninkan oo si kulul uga hadlay siyaasad xumada xasan sheekh ka haysata dagaalka ayaa sheegay in qoobgariir bahasan uu hareeyey ciidamada ku sugan magaalooyinka beledweyne iyo buulo burde kadib markii ay maanta mujaahidiintu la wareegeen degmada moqokori nin kale baranaan ciidan ku daadgurayna ilaahay baan kugu dhaarshay meesha la yidhaah afgooye lama tegi karo meesha la yidhaah balcad lama tegi karo masaajid cali gaduud iyo meesha la yidhaah aadan yabaal iyo intii ka dhexayda eber gacantay ka baxday mar horey gacanta ka baxday cadale ma jiro wararkay soo gaaray ayaa waxay sheegayaan maxaas iyo moqokori in maanta lagu kala cararay oo laleeyahay moqokorina balaayadiia qaadatay maxaasna laleeyahay waa laga qaxay aadan yabaal iyo mabaax iyo dhulkaas dheewale hore loo haystay buula burta iyo beledweynea loo baqayaa waxaa yaab leh ninka kan madaxtooyada joogaya waxaa la shaqeeya bal waxa nuucaana iswaafajiya soomaaliya iswaafajiya waxa kan maantay nimankii meel walba qabsanayaan doorasho beena oon jirin doorasho qof yocada arkaala kaar qaado arkaala kaar qaado arkaala kaar qaado kaarku xaggee yaallaa ilaahay kaar kuma siiyo kaarka xaggee looga codaynaa magaaladii xamaraba aaba hareeraysani oo maalin walba hoobiye lagu garaacaa magaalada bartankeeda ayaa maalin walba hoobiye lagu garaaca asaa la leeyahy arkaala kaar qaado waa mashruuc beena oo lacag lagu raadina qaxa iska dhaafa aad qaxaydiin yeyda bililiqada iyo boobka u taagan ee madaxtooyada ku jirta ku qamaama ku qamaama ka saara meesha wariyeyda meesha ka saara oo ku qamaama oo yeyda qoryaha sidata oo jidadka u soo dhoomay qoryaha ka qaata kenya meesha waa baktiga dowlad maahani dowladna ma noqon karaan ilaa waa waxaan diin iyo iyo iyo mabdax midna lahayno oo bi- oo bililqaystaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay hirshabeelle cabdi daahir karoore ayaa ka mid ah xubnaha qaylo dhaanta xooggan ka muujiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan waxa uu wasiirku qiray in camaliyadda nafurnimada ah ay beegsatay goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka isagoo geesta kala xusay in badi gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aan wax laga bedelin sida uu iminku xaal ku yahayna ay mujaahidiinta la wareegi doonaan guud ahaan koonfurta soomaaliya baawur qarax ayay soo geliyeen meel oo saraakiil iyo niman dhallinyaro ah ciidan ay ku sugnaayeen Ee, de- khasaarana wuu jira haddii dagaal dhaco waa dhacaysaa marka ayaga mar wal- mar walba qa- gaadmada iyo qarxida way sameeyaan Ee, moqokori ee, saa ka warqabtaba dee deegaanadii lamidka ah oo dhan waa la haystay aadaya baalaa la haystay ee, celaal axmed aa la haystay gaadmadii maanta inay wax ku suurto galeen waa suuragal walaalow ee, arrintaas arrin ma raba hadda inaan ee, wax badan oo hadda dowladda ku eedeyn laakiin waxyaalaha aan la hilmaami karin waxaa ka mid eh ee, ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa laga qaaday boqorkuri markay suba- ade- adeer ka soo baxeen waa la soo wareejiyey oo muqdisho iyo cadla ayaa la keenay deegaankii dhammaay oo mataqaanaa ballaarnaay oo deegaankan xaduudka la lahay oo dhan dagaalkii waa laga joojiyey ee, waa la qabsaday degmooyinka diriska oo dhan ay al-shabaabku haystaan boqorkuri lagama difaaci kara iyo meel lamida marka argagixis ayaa qabsanayso koonfurtana waxaa ka tali doona al-shabaab ee, mana dhici doonto dowladnimo soomaaliyeed oo shaqaysa haddii annana la qabsado isku soo wada duub oo waxaa saacadba saacadda ka dambaysa isa soo taraya hadallada walwalka iyo walbahaarka ka muuqdaan ee ka soo yeeraya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo si aad ah uga murugooday la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
barnaamijka dhuwaxa waraysyada ayaad weli dhegaysanaysaan magaalada moqokori ee ku taalla bariga gobolka hiiraan ayaa saaka si buuxda gacanta ugu gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib weerar culus oo ay kaga saareen ciidamadii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa qabsashadan ayaa timid iyadoo muddooyinkii dambe magaalada ay ahayd xarun istaraatiiji ah oo ay dowladda federaalk u adeegsanaysay difaaca ay kaga jirtay weerarada isdabajooga ah ee kaga imaanayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab moqokori waxa ay ahayd mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn ee dowladda federaalk ay qabsatay saddex sano ka hor xilligaas oo madaxweynaha dowladda federaalk xasan shiikh uu iclaamiyey duulaan ballaaran oo uu ku qaadayo dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee qaybo ka mid a gobolada dhexe oo uu ka mid yahay gobolka hiiraan waxayna markaasi moqokori u aragtay bartilmaameed istaraatiiji ah oo ay ka abaabuli karto weeraro ku wajahan deegaanada u dhowdhow magaalada moqokori oo uu ka mid yahay deegaanka ceel cali axmed waxa ay ahayd meel istaraatiiji ah oo xiriirinaysay magaalada buulaburte iyo degmada aadan yabaal oo haatan gacanta ugu jirta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabsashada moqokori ayaa dharbaaxo weyn ku ah qorshihii dowladda federaalk ee ku wajahnaa bariga gobolka hiiraan magaaladaas ayaana muddooyinkii dambe ahayd mid ay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka si ay usii haystaan xiriirka dhanka sahayda dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa ciidamadooda ee gobolka waxa ay hadda dowladda federaalka ka cabsi qabtaa in luminteeda moqokori ay keento kala go-a marinadii muhiimka ahaa ee isku xiri jiray gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe taasoo xitaa saameyn ku yeelan karta ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka galgaduud milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ku guulaystay in si tartiib tartiib ah ay ula wareegaan magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay degmada aadan yabaal iyo deegaano badan oo hoostaga magaalada moqokori taasoo muujinaysa burburka qorshihii uu xasan sheikh qandaraaska uga soo qaatay dowladaha shisheeye ee duulaanka cadowtooye ku haya dalka soomaaliya waxaa sidoo kale muuqata in ciidamada dowladda federaalka ay la tacaalayaan jab milatari mid istaraatiijiyadeed iyo niyadjab hareeyay askarteeda kuwaasoo ka anfariirsan taqadumka isdabajoogga ah ee ay wadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabsashada moqokori ayaa sidoo kale xoojinaysa awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhanka abaabulka weerarada qorshaysan iyo la wareegidda marinadii sahayda ee ugu waaweynaa oo ay isticmaali jireen ciidamada dowladda federaalk islamarkaana ku yaala bariga gobolka hiiraan tani ayaana niyadjab iyo welwal xoogan ku ah dowladda federaalka sidoo kale waxaa jira weerar cagmarin ah oo ay horey u martigelisay magaalada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana inooga warramaya mahad cubayd toddobiyo tobankii bishii ramadaan ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii oo haatan laga joogo muddo siddeed sano ah waxaa magaalada moqokori ee dhacda bariga wilaayada hiiraan ka dhacay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen fariisinay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen magaaladaasi iyagoo markii dambe si buuxda ula wareegay guud ahaan magaalada mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xilligaasi ka soo saartay filim soconayay ku dhowaad labaatan daqiiqo kaasoo qayb ka ahaa taxanihii loogu magacdaray waqlud calayhim gaar ahaan xalqadiisii toddobaad filimkaasi ayaana xilligaasi si waafi ah loogu soo bandhigay guuldarrada ku habsatay ciidamadii dowladda federaalka kuwaasoo meydadkoodu ay bilqanaayeen goobta la isku fara saaray war ka soo baxay xilligaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlay khasaaraha dagaalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay lixdan askari waxaana qaybaha dambe ee muuqaalka alkataa'ib ka soo saartay dagaalkaasi lagu arkayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u khudbaynayo dadka shacabka ah oo aad ugu faraxsan la wareegitaanka mujaahidiinta ee magaaladaasi dowladda federaalka oo xilligaasi uu hogaaminayey maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dagaalkaasi ku weysay askar iyo saraakiil muhiim u ahaa maantana waa mar kale oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegayaan magaaladan iyagoo gacanta sare ka helay askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaaladaasi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuwa xawareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan naqiibka beesha xawaadle naqiib cabdiraxmaan xiirey ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda magaalada moqokori isagoo geesta kala diray fariimo muhiim ah waxaa naqiibka wareystay wariyaheena zakariye cumar marka hore nabadoona kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
bismillaah waa dhowahay idaacada alfurqaan waa ku dhowahay degmada moqokori waa degmo ceenkee ah maxayse soo martay degmada moqokori waa degmo ballaaran da-weyna caalka riigah ku yaalla aan aniga ku facahay waxaana la aasaasay oo la qoday konton iyo lixdii ilaa intaasay degmo ahayd waa ceel qaaraamiya waa ceel aad u bug weyn oo ay la mataano tahay ugu yaraan afartan ceel iyo soddon baraagood ay ka farcameen oo diris leeyihiin oo dadka degano ay sidaas leeyihiin waxaa ka mid ah ceelsa la diriska ah mabaax oo aadi baan qarku saaran ceel qallooc ceel cadde muuse geel hariri madoobe maxuuha tardo meesha la mooro eri meesha la yidhahdo ceelhareeri gumare kooxle xagare xaawo gadiid ceel banaay muruglo intaasoo ceelaa ka farxanta baraaguhuna atlantic afarta waa ka badan yihin ma fahamto taariikhda markadku waa intaas waa meel istaraatiiji oo kala barta degmada aadmaa waxay jirtaa soddon iyo toddoba kilomitr xagga maxaaseedna waxay jirtaa afartan kilomitr xagga soomar waxay u jirtaa konton kilomitr xagga buurabarde waxay u jirtaa siddeetan kilomitr waa beled sidaasa xoololey oo u badanta dadka dhaqankiisa xoololey u badan tahay waa dad muxuu ah dad diineed dad islaamaha ama laakiin maantay shaydaan baa ku tugsado balaayo gacan hatisay haddii aad iga warsato xaaladda maqokori xaaladeedu waa sidaas waa meel intaasoo diris la ah waxay diris la tahay shabeelada dhexe waxay diris la tahay galgaduud waxay la diris la tahay xagga beledweyne waxaan kaa rabnaa maraaxiisha maamulladii kala duwanaa ee soo martigelisay iyo waxyaabaha ii soo martay inaad si kooban noogu sheeg moqokori dowladdii siyaad barre waa shaqaynaysay dowlad maamul dowladyada ka dhislaay boolisay laheyd dowladda hoose laheyd wakaalada biyahay laheyd mid caafimaadkay laheyd dowladdii siyaad barre markay dhacdayna ilaa muddo heer ah waxaa ka talinaya qabiilka ayaa ka talinayay waxaa ku soo xigay midowgii ayadana tala fiicnaa ka soo baxday waxaa ku soo xogsaday xarakatu mujaahidiin waa degtay tacliim baa laga bartay baraadaariisha laga dhisay maxkamada laga furay islaamiya maamul fiican bay laheeday gaaladana kusoo xogsatay
muddada maamulka islaamiga ah ee degmada moqokori uu ka talinayay xaalka bulshada iyo deegaanka siduu u yaalay bal sawir inaga sii maasha allah maasha allah allahu akbar waxay ahayd beled degan oo dhisan oo nidaam islaamiya leh oo kala dambayn leh oo muxuu ahay shacaarista islaamka ka ogan tahay oo dadkeedu isxukumaan oo shareeca islaamka ay hoos tagaan oo xasiloon bay ahayd hadda muddada ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dhibaatooyinka iyo raadadka ay ku reebeen ee magaalada maadaama aad tahay nabadoonkii guud ee beesha maxaad noogu sheegi waxyaabaha la yaabanahay oo xusida mudan waxaa ka mid ah maxkamadaa ku taallay maxkamadda afar xafiisay laheyd waxaa laga furay bersada wax laga dhigay godad wax laga wada jaro waxaa lagu sugi jiray jaadka lagama aqoon masaajidku aadaan ma lahayn imaan ma lahayn jimcad lagama tukanayn salaad lagama ogeyn madrasadu maxaayidu kama jirin waa beled fowduu ahayd naagaha waa lagu kufsanayay waa qaawanaayeen si aan la sheegi karin islaam lagu tilmaami karin baa la iga sheegaan waa ka marnaa si aan la sheegayn dadku waxay rabaan bay samaynayeen masaafurkaa lagu laayinayo lagu dilayo wax diinu kama jira aslanba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in islaamku kusoo celiyo sidii ay soo martay inuu kusoo celiyo oo kusoo noqoto gacanta islaamka oo mujaahidiintu kusoo celiyaan sida looga bartay na ay noqoto magaalo sugan oo magaalo muslimiina inay noqotaan ka rajaynaya insha allahu tacaala ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa muddada degmada moqokori haddana ay kala wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkee ayay qabteen niyo waxaa la ii sheegay waddada maxaasna inay qabteen midda beled weynana inay qabteen meelay ku hakan doonaan ay ma garanay laakiin labadaas waddo ayay ku baxeen mana la arag raadkooda iyo ruuxooda say u carareen lama arag welina hadda meela haddii ku daaheen jirto war kamaana heli waa dhimata warkeedu ama laakiin waxaan malaynayaa haarta qabatay midda ku dhacday inaysan soo noqon doonin ama aysan meel ku hakan doonin baan malaynaya insha allah maxaad ugu baaqaysaa askarta dowladda federaalka ka dagaalamaya ama mar kasta u dagaalamaya danaha shisheeye deegaankaana weliba si gaar ah ee muddada ku sugnaa aniga waa sheegay wax badan baan cidda la hadlay oo reerka la hadlay oday baan ahaa wax badan baan u digey tano inay imaanaysaan u sheegay insha allahu tacaala rajadaas inaan qabnaa u sheegnay la igama yeelin hadda laakiin waxaan leeyahay ha la isbar qabto caanadaata dabadood waa qurquro bay soomaalidu tidhahdaa ha la isbar qabto meel la aadana meel kuma taalo meesha hadda loo cararay lafteeda shabaabaa uga horreeya u malayn maayo in laga fakan doono oo islaamku waa gacan weyan waana ballaaran yahay siday moodayaan ma aha islaamka ha ku soo noqdaano ilaahay wuxuu ka rabo ha yeelaano dadku hadda addoommo gaalay ahaayeen addoommo ilaahay ha isu bedelaano waxaan leenahay maanta kadib yaan la qaldamin yaan la lugoyn baan leenahay waxa ama macuusle la yidhaah ama murtadiin la yidhaah waxaan leenahay wixii tegey waa tageen waxaa joogaha la barqabto tolaan nahay qaraabaan nahay yaa qoomi ha la barqabto dadka ha la caymiyo doqonnimadii ha laga soo laabto waxaanan waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala xaragadu aarsi mataqaan waa islaam islaamku ma aarsado aarsi mataqaana mana laga aarsan doono waxbana looma geysan doono dhibaata ninkii asugu la yimaado waa gaar dhib ninkii asugu la yimaado waa gaar waxaa soomaalidu tirahdaa kooro waxay kuu keento kulama kaalmayso koorta waxaa la yidhi way yeeraysaa rati qooqan waa keeni marti waa keeni caanasiimihii dhurwaa waa keenaysaa waa iska koorle cadowgaa ku yimaadee caanama lahali waxa way qoray la iska riday marka ma waxba lagu tari maa oo islaam lagu riday laakiin koor waa dadka ku maqashinaya oo ku tusaya dowladda islaamka waa dowlad islaama sunnadii nabi maxamed ay fulinayaan shareeca islaamay fulinayaan aarsi ma yaqaanaan leedinka cadgoosama ma leedinku dayaanoo shalay xad samaysan leedima leh ka soo laabta waa lainsoo dhoweynayaa beledkiisuna ku soo noqda biyihiina soo doonta xoolihiina soo safarsada badarrada duurka geyseen ama tuulada ku qaxiseen soo ganacsi taga soo dhowaada sidii hore iyo si ka fiican laydin soo dhoweynayaa ha kahdoomina warka odayaasha tuugada ha idiin sheegeen oo caloosha wax ka maqlaaho run ha u qabinaha islaamku dadku shabaabku qofta warka waa dila calooshu ilmaha kala baxa war waxaas wax jira maaha maalin kastaa dad la arkaa lamana dilo shabaabku ama xaragadu dadka way rabtaa waalid waalid ilmihiisa hadduu canaantana wax yar u canaantaa yaan la qaldamin baan leenahay annagaa idinka run sheegayna annagaa idiinla socnaa anaa idiin og yaan la qaldamin ha la soo noqdo ilaahay ha loo toobad keeno addoommo ilaahay ha la noqdo ilaahayna wuxuu naga rabaa aan yeelno wuxuu nagu diidan aan ka herno waa bilahi towfiiq saraakiisha ee dowladda federaalka ka mid ahaa ee deegaankaasna ka soo jeeday ee inta badan ee bulshada ee deegaankaas ee ku horkacaya dagaalka iyaga maxaad ugu baaqaysaa maxaad leedahay ayaga waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaya dadkaas ama sarkaal ha aado ama sacaaboolee ha aado ama oday ha noqdeen gaala waxay keentay waa dhamay waa horaad u aragteen ninkii maanta idin soo hogaamiyey ama nimankii idin soo hogaamiyey meesha u dambaysa waa ogtiin meel khayruna uma dambayn war waxaa jooga aan caynsanno aan isu nimaado aan tashanno aan walaalaan nahay walaala inaan nahay ogaano annaga cadaawada noo haysan idiinma hayno kalgacayl baan idiin haynaa soo noqda isu kaana keena xataa haddii xisaabta jiro in la xisaabtamaa islaamka golyahay marka waxaan leenahay baadinimada iyo duurka laydii sheegay iyo wax odayaasha beenta sheeg wax loo soo wax ka maqla idiin sheegeen waxaas waa dhammaadeen xub caarcaare ahayn caarcaarana intii geel dhex maray ku simatahay war soo noqda mar saddexaad ma afraad baan idin leeyahay walaalayaalow qaraabow ha la soo noqdo waa idinka naxaynaa laxa jecla dadkii dalkaa naga kinhaysa soo laabta wixii tegey waa tageen waa dhinteen waana dhiman rabeen waxaa jooga aan isugu nimaado aysanno waa bilaahi towfiiq hadda degmada moqokori waxaa dib ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aad tahay nabadoonkii guud ee beesha arrinkaas sidee u aragtaa الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر إلهي بقى مهند سبحانه وتعالى الله نقدق المسلمين حقو الدرة أو أدق الله ما يمدون كوجرة شريعة الإسلام كي كتاب إلهي كل رمضان إلهي بقى كم هاتسن وحا إلهي كم هاتسي هي قبل شدا أما كسر نقشة قعدت إسلام كي ساكن وكل كسر نقطي وحن بوجادين أيام نقشة كسر نقطي قعدت islaamka mujaahidiinta degmada moqokuri oo aniga aan ku dhashay kana soo jeedo oo se- muddo saddex sanaa ka maqanahay allihii gacanteenna ku soo celiyo muslimka gacantiisa ku soo celiyaa mahadsan waxaan leenahay ilaahay baan mahad celininaa asigaa mahadoo iyo abaadoo dhan u sugnaaday asigaa mahadoo dhan u sugnaatay asigay ka ahaa kartaa kana awooday waxaan bogaadinaa dagaalkaas waxa waaye dagaal loo baahnaay oo mujaahidiintu allaha cafiyo waxaan leenahay ciddii ka howlgashay iyo ciddii u howlgashayba ilaahay miisaanka xasanaadka u saaraan leenahay annagana kuwii calfada oon caasinimo ku caasin allah oon meesha ku caasin oon ku kibrin allah naga dhigo waxaan leeyahay waa arrin fiican oo loo baahnay waqtigeediina timid alxamdu lilah rabbilcaalamiin alxamdu lilah rabbilcaalamiin waxaa mahadsan ilaahay subxaana watacaala na abuuray baa mahadsan oo sida noo kasay mahad labaad waxaa mahadsan mujaahidiinta geeska afrika ee muxuu ahay jihaadka ka wada oo saaka ugu dambeysa meeshaas gacanteena ku soo laabay ilaahay baa ku mahadle aniguna waa bogaadinayaa waana hambalyaynayaa dadkana waxaan ugu digayaa xasilooni iyo deganaan inay ku qaataan oo alla u mahad celiyaan ay ku soo laabtaan dhulkooda saasaan aan ugu baaqayaa dhallinyarada maanka laga xaday waxaan leeyahay maankaa laga xaday ciddii ka xadana ma joogto waan ognahay odayaashii xitaa meesha ugu dambeysa waan ognahay waxaasu beeni ahayd beenuraad ma laha layidhi male beenuraad waan ogaanay inaan beenuraad lahayn soo laabta xisaabtama dega qalbigiina maalkiina iyo xoolihiina kusoo laabta waa idinku fulan yihiin ilaahayna tala saarta saasaan idin leehay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon xirey oo u waramaya warbaahinta islaamiga alfurqaan nabadoon waad mahadsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay markaana ku soo dhowaada wararka caalamka daadad xooggan ayaa ku dhuftay magaalooyin ka tirsan dalka induneisiya wararka naga soo gaaraya waddanka induneisiya ayaa ku warramaya in roobab mahiigaan ah ay ka da'een dalkaas kuwaasoo sababay khasaarooyin kala duwan daadadkan ayaa saameyn weyn ku yeeshay magaalooyin ay ka mid tahay mataram iyo nawaaxigeeda oo dhacda galbeedka dalkaas waxa loogu yeero wakaaladda maaraynta musiibooyinka ee induneisiya ayaa xustay in daadadka soo rogmaday ay saameyn baaxad leh u geysteen dad tiradooda u dhexaysa toddoba kun lix boqol toddobaatan iyo lix ilaa iyo saddex kun oo qoys inta haatan la xaqiijiyey roobabka mihigaanka ah waxaa ku dhaawacmay shan iyo toban ruux halka ay guryahooda ka barakaceen shan boqol iyo labaatan qoys maamulaha maaraynta musiibooyinka ee dalkaas ayaa ka warramay in roobabka bilowdeen gelinkii dambe ee maalintii shalay kadibna qarqiyeen goobo badan wuxuu xusay in kooxaha gurmadka ay bilaabeen howlgallo ay ku nadiifinayaan goobihii ay dhibaatadu ka dhacday wuxuuna intaa ku daray in xaaladdu si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayso sidii hore geeska kale kiis cusub oo isdil ah ayaa laga soo calaamadeeyey sufufta ciidamada yuhuudda shabakadda wararka ee waala ee yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in askari ka tirsan ciidamada keedka ee yuhuudda uu isdilay sababa la xiriira xanuune nafsi ah oo uu ku reebay dagaalka marinka khaza waxay intaasi ku dartay shabakaddan in askarigan oo afar iyo labaatan jir ah laguna magacaabo daani'iil adri uu ka soo shaqeeyey ciidamada keedka ah ee khaza iyo lubnaan ugu dambayntiin uu soo afjaray noloshiisa kadib markii uu muddo dheer la ildarnaa dhaawac maskaxeed iyo waayitaanka laba ka mid ah saaxiibadii oo lagu dilay dagaalkii duufaanta al aqsa ee kooxaha muqaawamada falastiin ay ka bilaabeen toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka askarigan ayaa meydkiisa laga helay keen u dhow magaalada safad ee waqooyiga dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda halkaas uu isku daldalay markii uu waayey cid wax ka qabata xanuunkiisa warbixino caalami ah oo ay ka mid yihiin baaritaan ay samaysay shabakadda c n n-ka ee maraykanka ayaa tilmaamaya in kumanaan askar yuhuud ah oo ka soo laabtay dagaalka khaza ay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu soo idlaaday wareeggii ugu horreeyey ee wadahadallada muqaawamada falastiin iyo yuhuudda ugu furmay dalka qatar wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeyey muqaawamada falastiin iyo yuhuudda ayaa ka bilowday waddanka qatar fiidnimadii axadda iyadoona la doonayo in heshiis xabad joojin ah laga gaaro marinka khaza iyo sii deynta maxaabiista yuhuudda ee ku xidhan halkaa wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa laba sarkaal oo falastiin ah oo xog ogaal ah ayaa sheegtay in fadhigii ugu horreeyey ee wadahadallada dadban ee xabad joojinta khaza ee ka dhacay dalka qatar uu ku dhammaaday natiijo la'aan waxay intaa ku dareen mas-uuliyiintan falastiiniyiinta ah in wafdiga ka socday yuhuudda uusan haynin awood dhammaystiran oo uu heshiiska kula galo muqaawamada falastiin taasoo sababtay inay natiijo wax ku-ool ah ka soo bixi weydo kulankaas iyadoona la filayo inay labada dhinac mar kale yeeshaan wareeg kale oo wadaxaajood ah ugu dambayn ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa maanta gaaray dalka maraykanka kaas oo kulan la qaatay donald trump dhigyacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa maanta oo isniin ahayd ka degay magaalada washington ee cariga dalka maraykanka waxa uuna durbadiiba loo gudbiyey aqalka cad ee maraykanka loogu arrimiyo sida ay shaaca ka qaadeen warbaahinta yuhuudda iyo maraykanka netanyahu ayaa kulan la qaatay donald trump madaxweynaha dalka maraykanka wadahadallada labada nin ee u dhexeeyey ayaa ilaa iyo haatan laga helin xog rasmi ah oo ku aadan kulankooda aadista netanyahu ee dalka maraykanka ee dhaca qaaradda ameerika ayaa imaanaya xilli kulamo xabad joojin ah ay ka socdaan dalka qatar gaar ahaan magaalada dooxa kuwaasoo ilaa iyo haatan war sugan ka soo bixin labada dhinac wararkii caalamkana dhegeystayaal halka ayuu ku idil yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada waxaan ka cudur daaranaynaa soo gudbinta taxanihii aad inooga barateen habeen walba ee halyeeyadii badar tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام